bsmi اllahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd waxaan sugahaynay kitaabkii nadmu durar ama alfiyat الsuyuuطi lilimaam jalaaliddiin asuyuuطiy raximah اllahu tacaala aadaabu طaalib اlxadiid qaala الnaadimu raximah اllah wasaxix الniyaةa ثuma اstacmilii makaarim alakhlaaqi ثuma xasilii min ahli misri kalcaliya falcali ثuma albilaad arxal walaa tasahali fi اlxamli wacmal biاladii tarwiihi washaykha bajin laa tuطil calayhi aadaabu qaalib اlxadiid xadiidka midka dalbaayo ee ardayga ah ay u baab yahay aadaabtiisa fasalkan tii hore waxay ahayd aadaabu اlmuxadid ninka muxadidkaa aadaabtiisa muxadidkuna sheekha ayuu kala jeeday halkan marka waxuu ka gelayaa ardayga waxa laga rabo tii hore waxay ahayd sheekha aadaabtiisa tan ardayga aadaabtiisa wasaxiix naadimku waxauu yidhi wasaxiix hagaaji oo tasxiixi anniyata niyada hagaaji uma kolkaas kadib marka aad niyada hagaajiso istacmil yacnii ka shaqay oo u isticmaal makaarima alakhlaaqi akhlaaqda middeeda wanaagsan isticmaal oo qaado oo samay uma markaa dabadeed xasil cilmiga taxsiili yaa cilmiga ka qaadanaysaa marka min ahli misrika degmadaada dadkeeda beledkaaga culummada joogto ka xasili xaggooda alcaliya midka ugu sanad sarreeyo oo yacnii daahaanna ama da'ahaan ugu weyn ama dalabulcilmiga ku horreeyey falcali kankan sarreeyo yacnii say u kala sarreeyaan u kala hormarso uma markaa dabadeed irxal yacnii u rixlayso albilaada ila albilaadi bilaadda u rixlayso meelaha kale ee beledkaaga markaad ka dhammayso meelaha kale ee bannaanada cilmiga u doono walaa tasahal hana tasaahulinoo ha fududaysanin arrintaa iyadan walaa tasahal ha sahlaninoo ha fududaysanin fi lxamli cilmiga xambaaristiisa iyo qaadashadiisa wacmal shaqay oo samay biladii kii ku camalfal tarwiihi aad warinayso waxa aad warinaysay axaadiidana ku camalfal wabajil weyney ashaykha sheekha weynee wabajil weyney ashaykha sheekhana ixtiraam laa tudil ha ku dheeraynin calayhi isaga korkiisa yacnii fadhiga iyo yacnii wax ka qaadashada ama su-aasha ha ku dheeraynin ayb halkan marka aadaabta wuxuu ka bilaabay daalibka laga rabo awalan inuu niyada hagaajiyo niyada siduu ku hagaajinayana waxay tahay inuu ogaado cilmiga uu baranayo dalabulcilmigu inuu cibaado yahay dalabulcilmiga hadduu cibaado yahay cibaado marka maxay u baahan tahay niyay u baahan tahay innama alacmaalu binniyaat marka waa inuu niyo wanaagsan wax ku barto oo inuu isaga isku anfaco diinka ilaahay ou barto si ugu camal falo dadka kale u gaarsiiyo waxyaabahaas marka ha u barto oo cilmiga xadiidka waxaa la yidhaahdaa culimmadii hore waxay dhihi jireen qaarkood ninkii raba inuu barto man araada cilma alqabri ninka raba cilmulqabri qabriga cilmigiisa inuu barto falyajtahid bilxadiid xadiidka nebiga ha ku dadaalo qabriga asaga kugu anfacayo iyo inta ka dambaysaba laakiin ninkii waxay dhihi jireen rabo waman araada alkhubsa muufada iyo rootiga iyo qofka rabana ra'yiga iyo waxaas ha iska barto yacnii waxay ka wadaan ra'yiga iyo waxyaabahan aaraa'da waxaa lagu gaaraa un manaasib adduunya adduunye unbaa xoogaa rooti wax lagu cunayaan laakiin cilmulxadiidka waa cilmi qabri waayo oo cilmi aakhiro waayo ruuxa marka qofkiisa waxaa laga rabaa inuu ku yacnii ahaado cilmigan inuu aakhiro u barto darteed dadka inuu ku anfaco isaga isku anfaco sidaas inuu ugu dadaalo oo u barto nacam cilmul aharka marka xaggaasuu kugu hogaaminayaa culimmadii hore walidaalika muxadisiinta waxaa ku badan marka taraajimtooda laga sheekaynaayo fulaan ustuqdiya qaalinimaa la weydiiyey inuu qaalin noqdo waa diiday ilaa qaarkood nasr bnu caliyin aljahdami waxay ka sheegeen in qaalinimada aad loogu ilxaaxiyey oo amiirka oo ku yacni inuu ku dirqiyo ku dhowaaday ee markaas uu yidhi iikaadi waa soo istikhaaraysanayaaye dabadeed uu istikhaaraystay ilaahay ou oofsadayba markaasba nacam marka aaday qadaha iyo inay ku raadsadaan oo qaalinimo ku gaaraan oo xoolo ku helaan iyo aaday ugu darnaa jireen cabdullaahi ibnulmubaarakna waa ogtihiin yacni ismaaciil ibnu culaya sheekhaas weyn oo imaamu shaafici shuyuukhdiisa ka mid ahaa ibnu culaya qaadi ayaa haaruunurashiid uu ka dhigay markii qaaliga laga dhigaa ibnulmubaarak abyaad iyo u soo diray oo marka uu aad iyo aad ugu adadkeeyey arrintaas sida ay u daran tahay oo yacnii uu leeyahay dadka adiga waxaad u ahayd mid dadka cilmigaaga dadka ku daaweey jirtay haddana wuxuu yidhi adiga ayaa in lagu daaweeye u baahan waxaad ku noqotay adduunyadiiaad majnuun ku noqotay bacda an kunta markaad ahayd yacnii ka gadaale adiga dadka waalan inaad daaweynaysaba macnaa yacni dadka xayraanka oo baadida ku jiro yacni ayaad daawo u ahayd laakiin hadda adaa adduunye raadsi iyo howlahaas iska galay abyaaddii markii uu akhriyey waa iskaga tegey qaalinnimadii nacam to warqaddii warqad qoray ayuu haaruun rashiid uu u dhiibay nacam abyaadana ibnulmubaarak sheekhayga ii soo diray uu yidhi marka waa iskaga tegey nacam ayb nacam marka niyadoodu saas ahayd uma markaa dabadeed istacmil yacnii adeegso oo yacnii ka shaqay oo ku camal fal makaarim alakhlaaqi ka shaqay akhlaaqda teeda wanaagsan maxaa yeele nebigaba waxaa loo soo bixiyey taas innamaa bucidtu liutamima saalixa alakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan baa la ii soo bixiyey inaan dhammaystiro ayuu yidhi marka taasna adigana markaa lagaa helo ku dadaal uma markaa dabadeed xasil taxsiili oo cilmigii hel laba shay marka waa inaad niyo la timaado akhlaaq wanaagsan la imaaw cilmi dalabkiis gal marka uma markaa dabadeed xasil taxsiili cilmigii min ahli misrika magaaladaada ama degmadaada dadkeeda ka taxsiili alcaliya falcaliya siday u kala koreeyaan oo caaligu waxaa weeyaan maalan iyadoo uu joogo nin hadda sagaashan jir camal ah oo sanadkii yacnii uu haystaa uu sanad kore uu yahay nin labaatan jiraha ag fadhiisanina kaas raadi marka hore nacam oo ninkan weyn ama ninkan sanadka caaligaa haysto horta ka qaado ilaa isaga inuu kaa tagaa dhici karto u dhinteen nacam isaga marka hore qabo uma marka sidaa kuwa walidaalika imaamu albukhaari imaamu haadihi sanca markii hore magaaladiisa uu aad wax uga qaatay magaaladii uu joogi jiray cabdullahi bn moxamed ilmusnadi iyo ragga lamidkaa iyo maxamed ibnu yuusuf moxamed ibnu salaam ilbikandi iyo rag badanoo noocaas oo kale ayuu ka qaatay oo magaaladiisii xufaaddii joogtay ahaa markay ka dhammaystay ayuu rixlo galay kabacdi uma markaa dabadeed irxal u rixloo oo u rixlayso albilaada ila albilaadi bilaadii bilaadda kale rixlo u aad rixlada marka dalabulxadiidka rixladiisu aaday culummadii hore waxbay ka qoreen khadiib albaqhdaadi kitaab wuxuu leeyahay la yidhaha alrixlatu fii dalabi alxadiid rixlada yacnii loo rixlayso dalabulxadiidka rixladaas marka wuxuu ku qoray in allaale wixii rixlo gashay iyo wixii ka soo arooray iyo fawaa'ideeda wuxuu ka bilaabay marka cilmigan wax u rixlaysta nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wassalaam waid qaala muusa lifataahu laa abraxu xataa abluqa majmaca albaxrayni aw amdiya xuquba falamaa balagaa majmaca baynihimaa nasiya xuutahumaa fatakhada sabiilahu fi lbaxri saraba ilaa aakhiri alaayad oo nebiyullaahi muusa uu cilmiga u safray falamaa jaawaza qaala lifataahu aatinaa hadaa'ana laqad laqiinaa min safarina hada nasaba jaabir bn cabdilaahina bil intii loo socdo ayuu hal mas'alo hal xadiid u rixlaystay imaamu albukhaari siduu ku keenay kitaabuulcilmi kadibna de rixladii aadayba u sii baahdayba oo ilaa ay noqotay qofka aan rixlaysanin cinda ahli alxadiid nuqsaan camal inay ku jirto oo la yidhaahdo fulaan lam yarxal ninkaa caalimkaa ma rixlaysanin ilaa ay taraajimta ay ku soo daraan rixladanaad ulajeedkeeda waxay tahay markaad magaaladaada wax ka barato ayay rixladu wax ku anfici kartaa laakiin rixladaada hadday magaaladaadii culummo dharaaran tahay haddaad waxba ka akhrisanin ood meel kale aaday waa rixlaystay dhahdo wax macnaa ma samaynaysa waxaasoo kalena ayb rixlada marka ibraahim ibnu adham ninkii la dhihi jiray saalix ah waxaa laga wariyey inuu yidhi u dhihi jiray ina allaha yadfacu albalaa'a min hadihi اlumma lirixlati asxaabi اlxadiid ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan balaayada waa ka dafciyaayo waa ka riixaa wuxuu uga riixaa dadka xadiidka dalbaayo rixlada ay sameeyaan ayaa ilaahay uga celiyaa ayb xadiidkan marka hadda annaga noo qoran aan ku cibaadaysanay aan ku cibaadaysanayno rixlooyin aad shaasica oo dheerdheer oo tiro badan ayaa loo soo maray marka taraajimta culimmadaadna ka fahmaysaa abuu xaatim saddex jeeraan dhimasho ku dhowaaday uu yidhi rixladiisii dheerayd oo xadiidka oo u galay mar ay shufto jid u gashay iyo maruu baahi u dhiman rabay iyo inahaas ba ay isugu jirta nacam khatar fara badan ayay u mari jireen ibnu xibbaanna kitaabuulmajruuxiin wuxuu yidhi haddii nimankaas dhulalkaas maray aysa ahaa lahayn diinna ma soo gaareen buu yidhi nacam marka rixlada asxaabuulxadiid aaday u qiimo badnayd nacam dadka marka diinka ayagaa soo gaarsiiyey uma markaa dabadeed irxal u rixlayso albilaada ila albilaadi bilaadi walaa tasahal ha fududaysanin fi lxamli xambaaridda wacmal ku camalfal biladii midka tarwiihi aad warinayso xadiidkaa warisana ka shaqeeya ku camalfal oo xadiidka haddii aad ku camalfasho waxaa la yidhaahdaa xifdigiisa waa kuu sahlanaanaya washayka bajil wabajil ixtiraam oo weynay ashaykha shaykha weyney ixtiraam ixtiraam oo waxaa weeye marka aan quluwi lagu samaynin ee tacdiimku haddii uu quluwi keenaayo sheekhaba uusan raalli ka ahayn ama ay tahayba yacnii quluwi uu ka dhalanayo qadarkiisii oo la dhaafiyoo nebi oo kale la gaarsiiyeoo kale amase qadarka weynba la gaarsiiye nebi khatar waay taasoo kalena tacdiim lama dhaho nacam bal haddii yacni waxaa weeyaan ibnu cabdilhaadi asaarimulmunkiga wuxuu yidhaahdaa kitaabkaas wax ay ambiyadu diidayaan oo ahlucilmigu ay diidayaan oo ay dadka ka reebaan haddii aad ku weynayso ma aadan weynaynin maxaa yaele amarkiisii baad baqaado weysaba xaggay weynaan marka weynayn ka imaanaysaa marka laa tudil ha dheeraynin calayhi isaga korkiisa biljuluusi fadhiga ha ku dheeraynin maxaa yeele waxay yidhaahdaan culummadu fadhiga hadduu dheeraado shaydaankaa nasiib ku yeesho markaa in laga daayo waxay wariyaan ibnu xibbaan ayaa sheekhiisii buu wax ka qoraayay xadiid iyo ibnu khusayme marka su-aaluhu ku dhibay su-aal su-aal su-aal su-aal su-aal su-aal ilaa markii dambe uu yidhi yacnii sa tanaxa cannii iga dheerow buu yidhi iga dheerow iga tag uu qoray marka kelmaddii laftirkeeda ayuu sajilay ayb oo marka dabcan marka waa taariikh ahaan iyo waxinu u sajilaya dhici karta marka qofku wuu xanaaqayaa ma fiicn in lagu dheereeyo walaa yacuuqanka alxayaa can alabii wاlkibru wabdul maa tufaadu waktubii lilcaali wاnnaazili listibsaari laa kahrati shuyuuqi liاftikhaari walaa yacuuqanka younan kaa dhexgelin walaa yacuuqanka yousan caqabad kugu noqonin ousan kaa cawiqin alxayaa xishoodka can alabi ay can alabi اlcilmi cilmiga dalabkiisa xishood yousan kaa celinin cilmiga dalabkiisa walaa yacuuqanka yousan ku xayirin ousan ku celinin alxayaa xishood younan ku celinin can alabi can alabi ay can alabi اlcilmi cilmiga dalabkiisa ayb wاlkibru kibirna yousan kaa celinin cilmiga dalabkiisa oo nin yar iyo nin weyn iyo inaad kufac tahayba cilmiga ka qaado culimmadii hore waxay dhihi jireen laa yanbulu rajulu xataa yaktuba caman huwa miluhu aw caman huwa duunahu wa caman huwa fowqahu qofka qof nabiilo akhyaaro caalimoo xikmad iyo cilmi ku aruursan tahay ma noqdo ilaa uu ka qoro nin isaga ka yar nin la faca iyo nin ka sarreeya marka inaada isdhihin ninkan waa yaryahay waxba ka qaadanin iyo ninkan fanigaasaad uga aqoon badan tahay kan ha ka qaadanin iyo inaynan kugu dhacin xishoodna iyounan kaa celin mujaahida waxaa laga wariyay inuu dhihi jiray wuxuu dhihi jiray inaani laa yatacallamaani almustaxyi wاlmutakabir laba waxma baran waxma bartaan mustaxyi nin xishoodo iyo mutakabir nin isla weyn labadaa waxma bartaan marka kibirkuna younan kaa celin xishood aad xishootan ayaanu kaa celinin laakiin mararka qaar qofka asagoon xishoonayni waa dhici karta heybad shiikh uu ka heybaysanayo xoogaa inuu cilmiga uga yar daaho ibnu cabaas waxaa la yidhaahdaa sida bukhaari uu werinayo laba sanay igu qaadatay yidhi inaan cumar su'aalo haweenkii nebiga labadii naagee nebiga uu heshiiyo qur-aanka ilaahay ku sheegay oo suuratu taxriim wain tadaaharaa calayhi fa ina allaha huwa mowlaahu ilaahay laba sano ay igu qaadatay yidhi xoogaa marka wuu ka xishoonayo yacni waxaan ujeedaa waa waa ka heybaysanaya cumar marka inuu su-aal kula soo dhiirado ayuu xooga ka xishooday oy ka yar heybatan lahu ayuu saa u yahay wabdul wabdul bixi maa waxa tufaadu adiga laguu faa'iideynayo wixii laguu faa'iideeyey cilmi laguu sheegana dadka kale gaarsiiya oo bixi cilmiga haddii la bixiyaa waa ku barakoodaayo waktub qor lilcaali sanadka sarreeyo wannaasili sanadka hooseeyo labadaba qor maxaa u qoraysaa listibsaari ayb listibsaari inaad wax ku kala fiirsato u qoro ama lilistibsaari lilistifaadati ka faa'iidaysi lidaalika culammada imaam axmed wuxuu yidhaahdaa xadiidka saxiixa iyo midka daciifkaba waa qori jiray kan daciifka wuxuu u qorayaa si uu ictibaar uga dhigto yacni lilictibaar mararka qaar waxaa dhici karta inuu duruq kale ku yimaado marka waxa uu yeesho laa karat shuyuuqi waxa u qorin laa karat shuyuuqi shuyuuq badnaantooda waxa u qorin inaad yacnii shuyuuqda iska badsata un oo shuyuuqda badsa iyo darteed waxa u qorin liftikhaari liajli iftikhaarin saa u faanto si aad markaa u faanto ha u shuyuuq badsanin shuyuuqda yacnii karatu shuyuuq waxama tartee yacnii waxaa la warinayaa muhiima waman yufidka alcilma laa tu'akhirii bal khud wamahmaa tarwi canhu faandurii waman ruuxii yufid faa'iideynaya ka adiga kuu faa'iideynayo ninkii inuu wax kuu faa'iideeye rabo alcilma cilmi inuu kuu faa'iideeye rabo laa tu'akhir ha dibdhigin ninkii hadduu cilmi hadda kuu haayo warkaale aan kuu faa'iidey kitaabkaas kuu akhriyo maya bisha dambaan diyaar ahaa dhihin markiiba ka faa'iidayso leanna inaad weysaa dhici karta bal ee khud qaado oo ka qaado cilmiga wamahmaa tarwi wamahmaa mar kastoo tarwi aad warinaysid canhu isaga xaggii aad ka warinaysid fandur iska fiiri marka aad warinaysid laakiin iska fiiri mar haddii cilmigii diyaar lagula yahay inaad u ista'khiirisaa ma fiicna cilmiga marka mumaadala ma galo iyadoo mas'ale hadda laguu sheegayo culimmadii hore marka waxaa laga warin jiray inay aad ugu yacni dadaali jireen oo isdhihi jireen yacnii tarixla dheer ou soo galo waxaan ka baqay xadiidkan ninkaas keliya yaqaanay in xadiidkaas anoon ka maqlin ou dhinto ayaan ka cabsan jiray ayay dhihi jireen marka ruuxii waxaa cagsi ah iyadoo cilmigii diyaar loo leeyahay inuu mar dambaan akhrisan doonaa iyo wax la mida uu yidhaahdo faqad rawow waxay wariyeen marka wamahmaa tarwi canhu fandur markaad wax werinaysa laakiin iska fiiri faqad rawow waxay wariyeen idaa katabta haddii aad wax qoraysid faqammish kulmi jamci wax walba iska qor adiga markaas faqammish yacni jamci uma markaa dabadeed idaa rawaytahu haddaad wax werinaysid fafatish iska baar marka ardaygu markuu wax baranaayo oo wax qoraayo shiiqi wixii ka soo baxaba afkiisa inuu qorto maxaa yeele adig markaas ma kala dooro kartid midka sawaabkaa midka aan sawaabka ahayn midka khata'a ku jira midka saxsan ma kala saarsaari kartid horta qor markaad wada qorto ood muqaabalo samayso iska fiiri markaa wixii riwaayadiisu sax tahay wix riwaayadiisa meel ka qaldan tahay markaa dambe ood wax warinaysid ood wax sheegaysid iska iska fatash markaa sidaasay dhihi jireen ee lama rabo marka anuu shiiqayga saasuu ii soo baray bis wax kale ma jiraan shiikhaaga waa iska bani aadam mas'alaha si qaldan iskaga fahmi karaa waa noo imaan doontaa tasxiifka iyo taxriifka bal rag waaweyn oo ahlucilmiga waxaa laga soo naqliyey xadiidkii ah nahaa rasuululahi sal ll ly slam cani taxalluqi yowma aljumca nebigu wuxuu reebay cani taxalluqi qabla aljumca jumcada ka hor in yacnii xalqa la sameeyo masaajidkii wax lagu akhriyo ama qabla aljumca in markaa lagu wacdiye iyo waa la reebo xadiidkii abu daawuud oo warinaya sababtoo dadkii salaado iyo qur-aan akhris iyay ku dhex jiraan xadiidkaas marka bacdi ahli اlcilmi اlkibaar a waxay u fahmeen taxalluqa inuu yahay xeerashadii markaasaa waxaa la yidhi arbiciin sana waa iska ilaali jiray inuu jimco xeerto qabla alkhudbana ah ayb raggaasna rag ahlucilmiga waaweynay ahaayeen marka qofku waxbaa si qaldan xadiidka yacnii xadiid ama aayad waxbaa si qaldan waa u fahmi karaa adiga marka waxaa lagaa rabaa laakiin ka naqli wax walba sheekhi marka aad warinaysid ama aad wax akhrinaysid iska fatash marka wixii sawaaba marka sawaabkiisa ku sheeg haddaad labadaba jamci karto shiikhana saas u dhihi jiray sidaanna waa sawaabkii culummada aan ka aragnay waa fiican tahay iyada laftirkeeda faqad rawow waxay wariyeen idaa katabta haddaad wax qoraysid faqamish ijmac fajmac jamci ururi uma markaa dabadeed idaa rawaytahu haddaad warinaysid fafatish fatash baar watamim اlkitaaba fi الsamaaci wain yakun lilintikhaabi daaci falyantakhib caaliyahu wamanfarad waqaasirun acaanahu man istacad halkan wuxuu ka hadlayaa shiikha jalsooyinkiisa oo dhan ka wada qaybgal maalan sheekhan axaadiid badan buu warinaya boqol xadiiduu rabaa maanta inuu wariyo ama usbuucan boqolka xadiidba inaad dhegaysato isku day haddii laakiin aadan ka gaari karin ka warran oo maalan yacnii boqolkii xadiid wakhti uma haysid inta aad meeshaas ku sugan tahay yar waxaad rabtaa marka intikhaab inaad samayso marka ood axaadiidta qaar ka dooratood xulato kuwa kuwana aad ka tagta ayaa rabtaa markaasoo kale si fiican waxaad doorataa kuwa ugu caalisan kuwa ugu caalisan sanadka caaligaa ku socdo kuwaas dooro oo qaado adoo caaligii helaya naasil ha dooranino haddaan wax kala jirin haddaad adiga kale aqoonninna nin kale yaqaan ha ku kaalmeeyo labadan bayd inta uu ku sheegayo waa intaas ayb watamim dhammaystir alkitaaba kitaabka dhammaystir fi samaaci samaac ku dhammaystir kitaabka dhammaystir oo samaac ku dhammaystir wada dhegayso wain yakun haddii uu ahaado daacin yacnii daaci haddii uu jiro lilintikhaabi doorasho yacnii ku u yeerayo haddii uu jiro falyantakhib ha doorto caaliyahu xadiidka kiisa sare waman farad iyo wamaa wixii infarada keliyoobo oo kayrkiis ka keliyoobo wa qaasirun mid gaabinayo qaasir ahna acaanahu waxaa u aan arrintaa yacni intikhaabka aan aad u samay karin ku ka gaabinaya intikhaabka acaanahu waxaa kaalmaynaya man istacad qof diyaar ah oo diyaar u ah yacni shaqadaas ama arrinkaas wa callamuu fi اlasli lilmuqaabala aw lidihaabi farcihi facaada lah halkanna wuxuu sheegayaa faraca adiga aad axaadiidta ku naqlinayso calaamay calaamadayso oo yacnii axaadiidta aad int aad dooratay markaas ama axaadiidta aad muqaabalada ku samaysay calaamay si hadhow markii faracaaga uu kaa dhumo ee uu kuu soo laabto calaamadahaas aad ugu ogaatid inta kuu calaamaysan inay yihiin in aad muqaabalaysay saaad u garataa wacallamuu way calaameeyeen fi lasli asalkii bay calaameeyeen asalkii yacnii wixii la doortay yacnii masalan kitaabkii ma wada dhegaysa kartid boqol xadiiduu ka kooban yahay waxaad dhegaysatay konton kontonka calaamay maxaa loo calaamaynayaa marka lilmuqaabala liajli lmuqaabalati muqaabalo darteed ow amase lidihaabi farcihi ama farciisa tegitaankiisa uu ka dhumo facaadda markaa uu soo laabto lahu isagao u soo laabto laba shay baad u calaamaynaysaa waxaan aad dooratay adiga axaadiidta aad dooratay shay wuxuu yahay muqaabalo darteed oo loo calaameeyaa waxaa kaloo loo calaameeyaa in intuu kaakitaabkan hadduu kaa dhumo hadhow axaadiidtii adiga aad intikhaabtay ood muqaabalaysay ma gara kartid haddaadan axaadiidtii xifdisnayn calaamad markaad u yeesho marka asalkii markuu inta kaa dhumo kuu soo laabto calaamadaha kuway ku yaallaan marka waa kuwii kuu muqaabalaysnaayo intikhaabka aad ku samaysay ujeedkaasna marka waa jiraan wasaamicu اlxadiiثi bاqtiصaari can fahmihi kamahali اlximaari wasaamicu اlxadiiثi xadiidka midka dhegaysanayo biاqtiصaari ku gaabsasho dhegaysi un lagu gaabsado can fahmihi fahamka lagaga gaabsado dhegaysi keliya ku gaabsaday fahm ma leh inuu fahmo ma isku dayaayo xadiidka unbuu dhegaysanaa bis kamahali اlximaari dameer oo kale waaykaasnacam dameer kitaabawoodoo kale waa nin axaadiidtii yacnii dhegaystay oo keliya uun xalqada iska fadhiyo dhegaysanaayo hal xabbo inuu ka fahmo aan isku dayaynin ka mahali alximaari oo kale inuu qofku wax fahmaa laga rabaa muhiimku saas ayb falyatacaraf dacfahu wa sixatah wa fiqhahu wa naxwahu wa lugatah falyatacaraf daalibku ha barto oo ha aqoonsado dacfahu xadiidka dacfigiisa wa sixatahu kan saxiixa ah wa fiqhahu fiqigiisa wa naxwahu naxwaha ku jiro wa lugatahu lugada xadiidka ku jirto ha ogaado wamaana ha ogaado wamaa ha ogaado bihi ay fiihi dhexdiisa ahaaday oo min mushkilin wax ishkaal keena ah wixii ishkaal keenayana ha ogaado meelaha ishkaalka ku jira waa inaad og tahay oo si aad hadhow u raadsatid cid marka kaaga shaafiso wa asmaa rijaalihii xadiidka rijaashiisa magacyadooda ha ogaado ha barto iyo wamaa wixii xawaahu ou koobay xadiidka cilman oo cilman cilmi ahaan ku koobay halkan marka daalibka waxaa laga raba wuxuu sheegaya marka inaan xifdi keliya laga rabine luqadii iyo naxwadii iyo xadiidka fiqigiisii iyo cilalkiisii iyo asmaa'u rijaalihi iyo waxaaso dhan in la barto iyo wamaa wixii xawaahu ou koobay cilman cilmi ahaan oo u koobay waqra' kitaaban tadri minhu lisطilaax ka haadihi wa asliha wabni salaax waqra' aqri buu yidhi kitaaban kitaab akhriso tadri aad ogaayani waqra' aqri kitaaban kitaab aqri tadri aad ogaatide alisilaaxa isilaaxa isilaax aad ogaatide minhu xaggiisa aad ka ogaatide dii kale marka waqra' aqri kitaaban kitaab aqri tadri ay tadri aad ogaanaysid alisilaaxa isilaaxa oo culamaa ulxadiid minhu kitaabka aad ka ogaanaysid xaggiisa ka haadihi tan oo kale alfiyadan oo kale akhrisa buu ku yidhi nacam si aad isilaax u barato culamaa ulxadiid wa aslihaa wa ka aslihaa alfiyadan asalkeeda akhriso isaaba kuu sheego wabni salaaxi muqadamada ibn marka waxay noqonaysaa wa aslihaa asalku waa tahay alfiyat alciraaqiyya ayb iyo wabni salaaxi wa muqadamata bni salaax ibnu salaax muqadamadiisana akhriso kitaab marka isilaaxa akhriso tan oo kale ama asalkeedii alfiyada ciraaqi amase midda kaleo yacnii asalka u sii aho muqadamatu ibni salaax ama culuum ulxadiidka kutubta dabcan istilaaxad kuwan kuwii waaweynaayo hay nacam ruuxaasoo kuwii yaryaraa soo marin kuwan waaweyn wax kama fahmaayo nacam marka qofka waxaa weeyaan marka inuu kuwa yaryar soo akhristo dabadeed marka kuwan uu akhristo ama uu bartanam marka kutubaha ugu cinaayeynta fiican oo aad u fiican waxaa ka mida kuwan ibnu xajar labadan kitaabo uu leeyahay issharxayso ayb nuqbaha iyo yacnii iyoiyo nushatu nadarka nuqbatulfikarka iyo nushatu nadarka ibnu xajar aad ha u aqriyo ha ku dadaalo dowr ha ku sameeyo weliba nushada weliba dowr yacnii inuu dowriyo oo maanta mar walba uu ku celceliyo si dihnigiisu ay raasikh ugu noqoto maxaa yeelay cilmi badan baa ku jira kitaabkaasna maca yaraantiisa waxaa laga yaabaa masaa'il ibnu salaax ounan dhigaynin inuu dhigayo masaa'il kan ounan dhigaynin inuu dhigo ayaa badan waxna maka tegaya wuxuu leeyahay marka waqadimi الصixaaxa uma الsunana uma اlmasaaniida wamaa laa yuqtanaa kutubihiisa u baranaya marka xadiidka waqadim hormari aلصixaaxa صaxiixaynka hormari uma asunana sunanka ku xiji saxiixu lbukhaariga saxiixu muslimka uma sunanka uma markaa dabadeed almasaaniida masaaniidda musnadkii axmed iyo hayruhu iyo wamaa wixii laa yuqtanaa ay laa yustaqhnaa canhu aan laga deeqtoomayn iyo wax aan laga deeqtoomayn dabcan marka kutub ulxadiid waa noocyo badan yihiin qofkood waxaa markaa baahidiisa unbay ku xihan tahay hadduu maalan rabo yacnii kutubta axaadiidulaxkaam oo kale axaadiidta axkaamta iyo fiqiga axkaamta axaadiidteeda haddii uu rabo yacnii cumdaha oo kale ha iska xifdiyo ama buluuqulmaraamka ha xifdiyo maxaa yeeley buluuqa axaadiidulaxkaam inta badan meeshaas waa ku taallaa cumdaha iyo buluuqa iyo ha akhristo kutubtan waaweynna sidaan uu sheega ha u bilaabo waxfadhu xifdi muqinan xaal aa tahay adoo weliba itqaaninaayo aad u itqaaninaayo xifdiguu ku leeymarka culimmadii hore ayada waa xifdi jireen marka qofka inuu xifdiyo haduuna xifdi karinna ha ku dadaalo inuu shibhi xaafid camal noqdo istixdaarsa karo oo maalan axaadiidta uu rabo bukhaari meesha uga jiro inuu soo baxsa karan yani ninkaasaaba hadda nin nin ka tegeyba xadiid allaalo bukhaari ku jira meesha uu bukhaari xadiidkaas uga hadlay ninka soo bixi kara oo weliba fatxulbaariga adeegsan kara waa fiican yahay taasaan baad lahaynin kuwan yaryarka lak waa la xifdi karaa cumdaha waa la xifdin karaa buluuqana waa la xifdi karaa marka cumdaha shan boqoloo xadiioo kale wa shan boqoloo xadiid oo gaaggaaban wa oon aad u dhaadheerayn buluuqulmaraamkana axaadiidtiisa isagu waaba gaaggaaban tahay oo xadiidka dhan sadar keliya inuu yaha dhici karto qofku marka waa xifdin karaa hadduu xifdiyo fiqiga furuucdiisana uu kutub ka akhristo wuxuu malaka u yeelan karaa mas'alo walba daliilkeeda inuu aqoono isku day tijaabi buluuqulmaraamkaoo kale isku day fiqiga kale yacni mujaradkaana la akhriso waxaa hadhow kuu soo baxaayo mas'alo walba xadiidkeeda inaad kor ka haysan ood istixdaarsan karto ruuxa xataa hadhow iftoonaayo oo u sahlantaha hadaad deliilkii hayso mas'aladiina waa haysaa mar annaga xifdiga waxaad moodaa waa ku liidanaa waa xifdi karnaa maaha yacnii in la leeyahay yani soomaalida waxma xifdi karto waxwaa xifdi karnaa laakiin xifdiga dhinaca qur-aankan uga dadaalnay dhinacan kale aad maba layskugu dayinba nacam marka waa fiicnaa lahayd haddii yacnii inta la sameeyo meelo yacnii xerooyin ama meelo wax lagu barto oo wax lagu xifdiyo oo dadka loo dhegaysto axaadiidta ayb waxaana xifdiga uu ku sugnaa karaa ruuxu inuu mar walba uu masalada markuu sheegayo istixbaarsaday adiladeeda daba dhiga nacam nimankan marka muritaaniyaanka aad xifdiga aaye ugu ah nacam waxaa dhici karto nin cilmi baranayo alfiye xifdisnayn ciraaqiga iyo kan alfiyada ibnu maaliga naxwada iyo laamiyaha sarfiga iyo inaan la helayninba yani yactamiduuna cala alxifdi kitaab ma ictimaadan sida haalibkaayb maskaxdana laa shaka waa ku koraya xifdiga haddii la isticmaalo waxaad arkay qofka hadduu dhowr yani sanad gudihiisa doo maalin walba wax xifdinaayo waxaad arkaysaa marba marka ka dambayso inta uu xifdi jira ka badan isoo xifdinaya wahaakada waxfadhu xifdi mudqinan adoo idqaaninaya wadaakir markaa waa xifdinaysana inaad waxaad xifdinaysa fahamsantaha muhiim an fahamkaa muhiim oo daruuri ah maxaa yeelay xifdiga iyo fahamka fahamkaa muhiim ah dii labada la weynayo waxaa daran in fahamka la waayaa daran wadaakir mudaakarey oo mudaakaradana ku dadaal cilmiga markaad soo barato iskugu celinta waa mudaakarada oo ardada inay iskugu celiyaan markay meel isugu yimaadaan ka sheekaystaan masaladaas ka waran masaladan maxaa laga yidhi cilmiga meeshaasu ka dhashaaya marka culammadii salafka waxay dhihi jireen adim lilcilmi mudaakaratahu adim lilcilmi mudaakaratan fa xayaatu lcilmi mudaakaratuhu cilmiga waxaad daa'im uga dhigtaa mudaakaro fa xayaatulcilmi cilmiga noloshiisa mudaakaratuhu in la mudaakareeyo marka cilmigaa ku noolaanataas wara-ow waxay arkeen jawaaza katmin cilmi qarintiis bannaanaanshadeeda can khilaafi alahli laga qariyo dadka ahalka u ah dadaan ahayn laga qariyo dadka ahalka u ah dadaan ahayn in cilmigii laga qariyaa inay bannaan tahay arkeen taa marka waa laga qarina qofka ahal uma ah maalan fahamkii baa ku liito ama markaad wax u sheegtaba inuu si qaldan ulajeed qaldan ama yacnii meelaan munaasab u ahayn bau la aadaya ha u sheegin kaasoo kale cilmiga kitmaanulcilmina ma aha oo cali baa waxaa laga wariy inuu yidhi xadiu nnaasa bimaa yafhamuun dadka waxay fahmayaan uga sheekeeya aturiiduuna an yukadaba allaahu warasuuluhu allihii rasuul in la beeniye miyaad rabtaan ee dadka reer magaalka oo cilmiga dhegaysan jiray markaad la khidaabayso iyo nin reebaadiyo geeljiraa saa ula isku mid ma aha reebaadiyaha geeljiraha waxuu u baahay arkaanulislaamka iyo in loo sharxo iska rabaa yani macnaha laa ilaaha illa allaahu iyo salaadda iyo zakada ku waajibtay iyo waxau ka laga raba iyo yaa looga sheekeeya macana haddaad laakiin ula gasha mas'alo yacnii fahamkiisu ku adag tahay hadhow muxuu ku dhahayaa marka waxaas wax jira ma ahan iga tag buu ku leey waxaasna rasuulna ma dhihin wax jirana ma aha hadhow waad dambaajinaysaa marka asagana ayb weliba waxaa u sii dan haddaad tiraahdo waa kan diintii u inkira haddana haddaad tiraahdo adda dhib kala dhib kala waa iyadana macana adaa markii hore ula yimid inaan ahal u ahayn haddana diintiiba u inkiraa inaad ku garaacdo ama aad wax ugu dhibta ma ahan ayb soo ma garani marka taas qofka inuu aada ugu fiiriyo aw amase man ruux yadacu ka tegaayo asawaaba sawaabka in yudakari haddii la xasuusiyo ayb wara-ow waxay arkeen jawaaza katmin qaritaan qarin bannaanaanshadeeda can khilaafilahli laga qariyo dadka ahalka oo adadaan ahayn aw amase man laga qariyo yadacu nacam man yunkiruna nusakha qaar baa dhigayso yunkiru ma idin dhiga idinka man yadacuna nusakha qaar baa saa man ruux yunkiru inkirayo assawaaba sawaabka inkirayo in yudakari haddii la xasuusiyo marka yani dad waxaa jira marka sawaabka la xasuusiyo waa inkiraya wixiiba u inkiraya kaasna waxba ha u sheegin sababta waxaa ka dhalanaysa inuu inkiro shay haabit oo sharciga sugan inuu inkiro adig marka ha usii hordhigin marka uma idaa uhilta sanif tamhari uma markaa dabadeed idaa uhilta haddii lagaa ahal yeelo ood ahal u noqoto sannif wax qor tamhari min maahir abaad noqonaysaa markaan oo aad wax u garanay haddaad ahal u noqoto inaad wax alifto wax alif buu leeyahay wa yubqi waxa aad aliftaa waa reebayaa dikran ayuu kaa reebayaa dikri iyo xus nacam wuxuu ku leeyahay haddaad ahal u noqoto wax sanif haddaadan ahal u ahayna wax sanifi waa macnaheedu haddii marka aad ahal u tahay wax qor kutubo qor hababka marka cilmiga loo nashriyey ka mid tahay nacam cilmiga in la akhriyo in wax la qoro in yacnii fatwadii la nashriyo waxyaabahaas oo dhan habab cilmiga loo loo nashriyay ka mid tahay wacdigii kulli haddaad marka ahl u noqoto wax sanif buu ku yidhi tamhar maahir baad ahaanaysaa wayubqi tasniifkuna waa kuu baaqi yeelaya wayubqi faacilkeeda adtasniifu waa wayubqi waa baaqi yeelaya adtasniifu tasniifkii dikran ayuu kuu baaqi yeelayaayo xus wanaagsan yacni in si fiican laguu xusoo laguu sheego dadka dhexdooda ammaanid iyo ducaad uga hel ayaad uga helaysaa oo qofka hadduu wax sanifo dabcan waxaa la leeyahay qaala alimaamu alfulaaniyu raximah اllah waa dikri fiican waa marka waxayna soo gashaa culimmada qaar say dhahaan wataraknaa calayhi fi اlaakhiriin dadka dambe in lagaaga taga yacnii hadal fiican iyo duco iyo ammaan in ummadda ay kuu dhex gasho wax wanaagsan waa maqriisi risaalow ka alifay yacnii dadka yacnii in dikri wanaagsan iyo xus fiican qofka inuu gadaal u baaqi yeesho waxa lagu helo iyo axwaasheeda iyo risaalow ka alifay kitaabka ilaa marka majmuucu rasaa'il maqriisi ayuu ka mid yahay qaar culammada ka midana oo rafacnaa laka dikraka iyo waa soo gelayaa bay dhaheen nin allaala ninkii nebiga dikrigiisa iyo sheegsheegiddiisa iyo dadka ku dhex nashriyo oo bimacnaa axaadiidtiisii wax ka alifo oo axaadiidtiisii sharxo oo dadka yacnii sunnadii nebiga hortooda soo dhigo warafacnaa laka dikraka qaybay uu ka helaa marka waana dhacdayoo hadda dadkan ahlucilmiga kutubahooda aan akhrinayno dadaan isnaqaanna ma ahayn dad hadda aan isku wadannahayna ma aha isku qabiilna ma nihin haddana maca daalika meel walba waa kaa soo gaaray dikrigooda nacam lacagna kuma aysan bixinin dagaalna hadda adduunyada magaca waa lagu dagaalamaa ninna lacagoo ku baxshaa dadna waa ku dagaalamaan madaafiic layskula dhacaa nacam intaas in magac un la hela nacam waa kuwaana marka ahlucilmiga iyagoon waxaasna samaynin dembina ilaahay ka gelin ikhlaaskooda waa kaasna alimaamu nawowi waxaa la yidhaahdaa intuu noolaay iyo markuu dhintay kabacdi kutubtiisa waa lagu intifaacay fii xayaatihi wa mamaatihi labadaba ila alaanana waa lagu intifaaca lacagna ma ku bixinin dadna lama dagaalamin waxaa kaloo ibnu maalig alfiyaha iska leh culammada waxay yidhaahdaan qaarkood subax alla keeno suuqa u bixi jiray isagoo marka dhahaayo yaa tafsiir aan u akhriyaa aan u sheegaa yaan xadiid u sheegaa yaan yacni luqa baraa markuu soo waayo dadu wuxuu dhihi jira allaahuma shhad aanu cilmigii ma qarinin xabow markaa qori jiro tasniif markuu dhintay ka gadaale cilmigiisa ilaahay ummadda waa ku anfacay waa kaas ilalaana la akhrina cilmigiisa marka qofka haddii niyo wanaagsan oo wax ku akhrinayo walow yaan laga faa'iidaysanin intuu nool yahay markuu dhinto kadib in laga faa'iidaystaa dheci karta marka dadkan yani tasniifka iyo dadka ahlucilmiga dad owhaam ama ahn ninka ahlucilmi haddii uu yahay waay xaqiiqadiisa waa waa la aqoon karaa kitaab buu qorayaa waa mufti waxbuu iftoonaya fadwadiisa la isticmaalayaa dad buu wax u akhrinaya nin wujuudkiisa la yaqaano waa qof aan wujuudkiisa la aqoonin oon kitaabu qoray la aqoonin oo xer ou hadda wax baray oo kitaabkaas akhriyey aan la aqoonin oo wax yacni wujuud aan lahayn taariikh aan ku lahayn hadday koox buunbuuniso wuxuu noqonayo ma laha kooxa buunbuunintooda waxma keenaan waa reebayaa dikran buu reebayaa maa lahu min haayatin maa lahu ounan u sugnaanin min haayatin yacni yool yacni dikri wuxuu reebayaa aan dhammaanayninba weligaa layska kaa xusaaya wainahu fardun cala alkifaaya tasniifka wainahu tasniifka iyo wax alifaada fardun weeyaan fardun waajib weeyaan cala alkifaayati kifaaye ayuu korkeed waajib ku yahay yacni waa layska kaafi karaa haday culummadu badan yihiin qayb hadday wax qoraan inta kale dembi waa ka dhacaa laakiin haddii aan waxba la qorin oo ummaddu ay jaahiliin noqdaan jahligaas ay wax ku halleeyaan culummada dhan dembi baa marka korkooda ayuu noqonaya fbacduhum yajmacu biاlabwaabi waqowmun ilmusnada liلصixaabi hadda wuxuu kuu sheegayaa kutubta xadiidka habka loo alifo mar kutubta xadiidka waxaa loo alifaa qayb waxaa la yidhaha kutub اljawaamic haddaad maqasho aljaamic kitaabka jaamic ba haddii la yidhaahdo waa kitaab wax walbo axaadiidteeda ay ku jiraan wax walba markaan lena waxaan ka wadnaa axkaamtii waa laga helaa wacdigii waa laga helaa tarkiibka iyo tarhiibka aadaabtii waa laga helayaa caqiidadii waa laga helayaa tafsiirkii waa laga helayaa wahaakada kutub alfadaa'il waalmanaaqib waa laga helayaa wax aan ku jirin ma leh sida imaamu albukhaari kitaabkiisa oo kale kitaabuuljaamic asaxiixa la yidhaha tirmidiguna waa la mid aljaamic wax kasto waa qoraa tirmidigana abwaabta yacni diinta baab walba imaamu muslim kitaabkiisa waxaa la yidhaha jaamic in lagu magacaabo waa laga fiican yahay sababtoo ah tafsiiroo dhanba wax jara uga yaalla kitaabu tafsiir oo kale muslimku waa ku aada ugu yaryahay marka ma ma noqon karo abu daawuudkao kale jaamic ma aha maba leba kitaabu tafsiir waa kitaab axkaam waa abu daawuudka marka jaamic kutubta la yidhaho kutub fanni kastaa axaadiidteeda wax ka qortay haddaad maqasho kutubu sunan sunanu abi daawuud iyo sunanu nasaa'i waa kitaab yacni axkaamta axkaamtan aan naqaano yacni rubac cibaado rubac soo mucaamalaad iyo baac ma ahan rubac nikaax iyo dalaaq iyo wixii ku jira rubacna jinaayaad waxaasoo dhan iyo cinaayada iyo xoogga iyo daryeelka uu saaraa kutub waxaa la yidhaahdaa masaaniid ko kutubulmasaaniid ama musnad kitaabka haddii lagu magacaabo macnihiis waxaa weeyaan wuxuu soo qaadanayaa saxaabi saxaabi saxaabigan buu soo qaadayaa axaadiidtiisao dhan hal meelu ku qoraa saxaabiga kalou haddana imaanaya axaadiidtiisa meel saxaabi kalou soo qaadanaya axaadiidtiisa meel masaaniidaa la yidhaha musnadka axmed saas u samaysan yahay marka wuxuu leeyahy yacni musnadu ibni cabbaas oo kale hal meelu ku qoraya musnadu abi hurayra musnadu kada musnadu hebel marka soo u kala hormarsanaayo hadba ujeedkiisay ku xihan tahay mararka qaar waxaa dhici karta inuu u kala hormariyo islaamnimadooda say u kala horraysay mararka qaar xuruufulhijaa'iya alifuu ka bilaaba ilaa ya mararka qaar cashara almubashar khulafaa اraashidiin uma alcashara uma yacnii khulafaa اraashidiin uma saa'ir اlcashara uma muhaajiriintii uma haakada saasuu soconaya marka musnadku waa saas walidaalika musnad axmed marka aad rabto inaad xadiid ka baarto waa inaad taqaano saxaabiga xadiidka werinayo haddii aadan aqoonin ma ka heli kartid sida abu daawuud oo kale maan intaad fahraska soo gediso kitaabu salaax xadiidka hadduu salaad ku saabsanya inaad ka raadinaysa ma aha isaga yacni waxaa xadiidkan yaa yaa wariyey waay ninka wariyey markaad hesho musnadkiisaa tegee maanta dhan waan fiirinaya marka meeshaasaad ka dhexaynaya marka akhrajahu axmedu fi lmusnad haddii lagu yidhaha saasaa uga baareen walidaalika musnad axmed dadkii ka shaqeeyey waxaa ka mid a culummada qaar musnadkay tartiibiyeen waxay u tartiibiyeen calaa tartiib alabwaabi alfiqhiya adiga marka kaas in agtaada inuu yaallo waa fiicantaha si xadiidka haddaadan aqoonin saxaabigiisa mowduuca uu ku saabsan yahay haddii aad fiirine dahaaroo kale hadduu yahay dahaaradii ka raadi midkaas tartiibsan wa midka tartiibsan wa cabdiraxmaan isaacaati musnadka waa tartiibiyey tartiib buu u sameeyey cabdiraxmaan isaacaati xasan ilbanna aabbihiis waa waqti dhow ahaa xasan ilbanna aabbihiisu ahaa cabdiraxmaan isaacaati aa la dhihi jiray musnadka uu tartiib u sameeyey dadka a'immo kale rag badan oo kale ka horreeyena way tartiibiyeen waxaa kaloo iyadana meesha ku jiro kutubta qaar waxaa la yidhaha kutubulmacaajim macaajim markaad maqasho dabaraaniga badana iskale mucjamu dabaraani iyo mucjamulkabiirka iyo sagiirka iyo culummo kaloo macaajim lena waa jiraane mucjam marka aad maqasho wuxuu ku socdaa calaa tartiibi shuyuukh kitaabka ninka iska leh shuyuukhdiisa sheekh buu soo qabsanayaa inta xadiid uu ka warinayo hal meel haddana sheekha kale u gudbaa inta xadiid uu ka warinayo meel buu ku wada qoraya isaga marka haddaad macaajimta wax ka baaraysana maxaa u baahan tahay xadiidkan mu'alifka kitaabka shiikha uu ka warinayo inaad taqaano hadaad aqoonni waa kuu dhammaateenwaba kasoo horsaari macaajimtaasoo kutubul macaajim saasay u qoray muwadaca yacni tamhiidu ibn cabdilbar qaabkaas u qoran yahay tamhiidka kitaabka ibn cabdilbar oo tamhiidka la yidhahdo isaga wuxuu sameeyey marka muwada'a tartiib fiqiya ma raacin shuyuukhdii maaliga u tartiibiyey nacam baabu zayd bni aslam meeluu ku axaadiis zayd bni aslam meel buu ku dhigayaa axaadiista naafica meel ku qoraya kuwa zuhri buu hal meel ku wada qoraya marka tamhiid marka xadiid laga baaraayo maali muwada'a maalig sheekha uu ka warinayo xadiidkaas inaad intaad soo hesho dabadeed waxaad u baahan tahay marka meesha tamhiidka aad la tagta marka yani meesha uu kaga jiro sida laftirkiisa marka alaa tartiibta abwaabta fiqiga waa loo tartiibiyey fatxulbari kitaab la yidhaahdo uu leeyahay maqraawi uu tartiibiyaa jira maxamed cabdiraxmaan almaqraawi isagaasa ugu roono caqiidaduu ka bilaabay dahaarada haakadalaakiin markaad rabto adi inaad daalacato tamhiidka oo isaga dhan daalacasho ku marta aad rabto asalka inaad akhrisataa kuu fiican maxaa yeele ninkan kitaabka waa tartiibiyey inta waxbuu ka soo qaaday inta waxbuu ka soo qaaday tartiibtii musanifka ma aha walidaalika waxaad arkaysaa soo intuu meel ku dhex jiro ku dhahaayo waxaan uga soo hadalnay masaladan faahfaahinteeda meel heblaayo faahfaahintii marka baab kaley gele intana baab kale waa marka mar walba asalka wax ka fiican ma leh inaad ku akhrisato kitaabkan marka tamhiidka iyo istidkaarka oo isku jiro iyo qabaska ibnulcarabi dabco jadiiday dabcayeen oo saddexda kitaabba iskula wada jirto nacam marka saddex kitaaboo hal kitaab isku ahoo laysdhex geliyey kutubaha marka qaar waxaa jiro waxaa la yidhaahdaa kutub اlarbaciinaad waa afartan xadiid waa kutub waxaa la yidhahda kutub اlajzaa mas'alo waa bis axaadiidteeda kutub waxaa la yidhaahdaa kutub اlaطraaf kutub اlaطraafna waxay tahay xadiidka darafka ugu horeeya bisaa laga sheegaya kadib qaamuusoo kale waa kadib in allaale meelihii xadiidkaas lagu wariyey buu kuu tilmaamaya kutubta adraafta marka ninka baaxidkae anface xadiidka awalkiisa aad taqaanaa kutub اlaطraaf soo qaado kitaab ka mida fiiri darafka xadiidka wuxuu ku socdaa xuruufu اlijaa'iya darafka markaad aragto wuxuu ku siinayaa in allaale meelihii lagu wariyo dhan dii kitaabka uu asaga isku qayday yacni kutub gaar ahna sida tuxfatulashraafka oo kale kutubu sita isku qayday wuxuu kuu sheegayaa xadiidkaas kutubu sita meelaha uga jiroo dhan ayuu ku siinayaa marka kutubtaasoo dhan marka yacnii kutubii iyaguna marka hababkaas habab badanoo kale loo alifaa fabacduhum qaarkood yajmacu bilabwaabi bou jamciyaa waqowmun qolana almusnada bay jamciyeen lisixaabi u sugnaaday yebda-u waa bilaabayaa bilasbaqi buu ku bilaabayaa kan ugu dhaqid badan oo ugu horeeyo xagga islaamnimada aw amase bilaqrabi midka ugu dhowaansho badan ila nebiyi mararka qaaran say nebiga ugu kala dhow yihiin sal alla ly salam sala allahu calayh ali wasalam ayay ku dadaaayay ku bilaabayaan aw ilxuruufa xuruuf aw amase yejtabii waa dooranayaa alxuruufa buu dooranayaa xuruufta hijaa'iga ayuu ku soconayaa alif ba'da wakhayruhu mucallalun waqad ra'ow an yajmaca aladraafa ow shuyuukan ow abwaaban ow taraajiman ow turuqaa waxdar min alikraaji qabla alintiqaa wakhayruhu ka u khayr ka badan masaaniidda mucallalun weeyaan musnadka mucallalka ah yacnii waxay tahay musnad cilladiina la sheegayo kitaabki yani waxaa weya waa takhriij kutubu takhaariij oo kale xadiidkiibuu musnad ahaanuu u sameeyey baabu musnad ibni cabbaas uu yidhi xadiidkiibuu keenayaa cilalkiisiina waa uga dhex hadlayaa marka waana musnad waana mucallal waxaa u sameeyey yacquub ibnu shayba musnadu yacquub ibni shayba saasuu ku socdaa saas marka inuu yeelo kutubta takhaariijta yani cinaayo in la siiyo way tahay iyadana talkhiisu lxabiirka ibnu xajar iyo nasbu raayaha zeylaci iyo kutubaha irwaa ulkhaliilka oo kale iyo kuyaalka lamidka diraayada iyo kutubta takhriijku marka ardaygu qawaaciddan oo la dabaqaayo ku fahmayaan oo ku baranayaan ma ka maarmo waqad ra'ow way arkeen an yajmaca inuu jamciyo alaطraafa aطraafta inuu jamciyo ow amase shuyuuqan shuyuuq inuu wax ku alifo sida dabaraani ou yeelayoo kale ow amase abwaaban abwaab inuu wax ku alifo waa sida sunanka u qoran yahay ow taraajiman ama taraajim taraajim marka waxay tahay tarjamo ayuu qofkiibuu tarjamo ka bixinaya axaadiidkiisana waa daba dhigaya ow uruqan ama taraajim oo yani inta baab tarjamo u samaysto wixii markaa ku yimid oo kale ow uruqan ama uruq xadiid buu qorayaa duruqdiisii buu dabagelinaya waxdar ka digtoonow min alikhraaji bixin qabla alintiqaa doorasho la'aan doorasho ka hor inta aadan sixid iyo intiqa samaynin inaad kitaab soo saarta iska jir ayuu ku leeyahay kitaabkii maalan waad qortay markaa kitaab ka qorto waa inaad dib u saxdo oo dad ahlucilmiga la kaashato wixii ka qaldan la fiiriyo talada aad u badsato kadib wix soo saarto ee adoo marka intaad wax qorto adigoo aan adigoo aan sixin haddaad soo saarto dadkuuna ay arkaan kitaabkii la soo saaray wuxuu noqonayaa faa'iide darro iyo wuxuu isku darsanayaa nin allaale ninkii haddaad adaad nin toosan ahayd nin allaale ninkii mubdila marka jidaad siisa marka uu kaa duro oo waxaagii laga cileeyo oo waxaagii marka la si xun loo arka nacam ma fiicna marka saas qofku marka waa inuu intiqaha ku dadaalo walidaalika culammada laftirkooda waad arkee kutubahoodii ugu horreeyey markay dhallin yaraayeenay alifeen iyo markii dambe isla mid ma ah mar walba kuwii hore waxaad arkay iyagoo un dhahayo weli wax un ka qaba maxaa yaele ninka maalin maalinta kadab cilmi baa u kordhaayo marka walidaalika wax unbuu isleeyahay marka war waa kitaabkaas waxbaa adoo ahal aan ahayn amaad yacni qortay iyo saasuu leeyahay sheekh ilalbani isagu wuxuu yidhaahdaa kutubka ugu horeeyo qofka uu qoro inuu dadka u soo saaro maba ahanba gurigiisa ha iska dhigta taariikhna waa u noqonayaa isagiina hadhowna bal mustawihiisu meeshuu joogay yacni hadhow miisaan ha ku qaato isagu mar kitaabka ugu horreeyo alifay takhriij wuxuu ahaaye mucjamu sahiirkan u malaynaa kitaab dabaraani mucjamkiisa sahiirka alrawd nadiir kitaab la magac baxay lama arkin ma soo saarin kitaabka marka wou qoray waa u yaalaan waxaa la sheegay marka kitaabkaas in markuu muqadamadii dhammeeyey ka gadaale inuu ugu qornaa katabahu waxaa qoray moxamed naasiruddiin ibni nuux najaati alalbaaniyu yani mawlidan waddimashqiyu yanii maskanan saasoo kale waalxanafiyu madhaban markaasaa la su-aalo waxaa la yidhi madaahibtaad adigu ahaa yacni see walxanafiyu madhaban aa kuu qorane mana aragtid yacnii wax badan baadna waa ku khilaafsan tahay say tahay markaasuu wuxuu yidhi noloshaydao dhan sida hadda aan ahay ma ahaynu marka sida in la ogaadaan ugu talagalay yidhi saan xayaatii kulluhaa sidaan ma ahaynu yidhi qofku marka yacnii wax badan inuu yacnii isagoo haystay ku roon tahay uusan bannaanka iska keenkeenin marka wuxuu yidhi waxdar ka digtoonow min alikhraaji bixin qabla alintiqaa inta aadan yacnii intiqaa samaynin oodan wax soo sixin ha soo bixinin kitaabka iska jir waad arkay imaam nawowi laftirkiisaoo la leeyahay kitaabkaas yacnii uu alifay iyo yacnii masaa-isha uu ku rajaxay waa laga fiican yahay kuwan dambaa ka fiican iyo waxaa jira tanbiiha imaamu nawowi dhowr kitaabu shaqo uga qabtay marka mid waxaa jiro tasxiixu tanbiiha ma aha mid kalaa jiro oo marka la leeyahay isaga laftirkiisa oo dabaqaatu shaaficiya liibni qaadi shuhba sida uu dhigaayo wuxuu leeyahay kitaabkaas tarjiixaadka nawowi in la cuskada ma aha uu leeyahay kuwan dambe majmuuca iyo kuwii ka dambeeyey in la cuskada marka waa kutubtii awaa'ilu yacnii maawaail ma alafahu ayb whal yuhaabu qaari'u اlaahaari ka qaari'i اlqur'aani khulfun jaari wahal yuhaabu ma la hawaabinayaa qaari'u اlaahaari axaadiidta midka akhrinaayo ka qaari'i اlqur'aani xaal ou la tooyahay midka qur-aanka akhrinaayo sidiisa oo kale ninka qur-aanka akhrinayoo kale ninka xadiidka akhrinaayo hawaab ma la hawaabinaya khulfun khilaaf ayaa jaarin ku dureersaday khilaaf baa ku dureersaday masalada idan waraajixuna waxay tahay xadiidka alfaadiisa mutacabad ma aha alfaadda xadiidka iyadu ma mutacabad biha ma aha maxaa le riwaaya bilmacnaa baa bannaan moogtahay laakiin cilmiga xadiidka nashrintiisa iyo ufadhintiisa ajar waa laga helayaa ee waxaa weeyaan xarafkii xadiidkood akhrisaba bimujaradi akhrinta ajar ma looga helaa sida qur-aanka ilaa qur-aanka haddaad iska fadhiisatood iska akhriso xarafkiiba ajar waaye sida qur-aankao kale ma ahan dhinacaas waa kaga duwanya alcaali wاnaasil sanadka caaliga iyo naasilka alculuwu wاnuzuul ayuu halkan uga hadlaya caaliga ilaa afar qaybood buu ka sheegi doonaa sanadka caaliga culuwiga labaa loo qaybiyaa muطlaq iyo nisbi culuwiga mulaqa waxa ay tahay nebiga in lagu gaaro tirayar nebiga in lagu gaaro tiro aad u gaaban culuwi sanad caali ah oo maalan imaamu albukhaari oo kale nebigu wuxuu ku gaarayaa saddex qof isagii iyo nebigaa saddex qof bis u dhexaysaa laba boqol konton iyo sideedii buuna dhintay imaamu albukhaari aclaa yacnii sanad oo bukhaari ou haystaa nebiga uu ku gaaro tirada ugu yar waa saddex maxaa marka loo jeclaystay sanadka caaliga waxaa loo jeclaystay qaladka waa ka fogyahay maxaa le tiradu markay yar tahay markay badan tahay isku ixtimaalku isku mid ma ah ixtimaalka tirada yaraa yar qaladkiisu culuwigaas marka waa mutlaq waa inta inaad tiro yar nebiga ku gaarto culuwiga nisbigaana dhowr nooc waayo oo waxaa ka mida imaam in loo dhowaado tiro yar lagu gaaro shucba oo kale tiro yaraad ku gaaraysaa shucba iyo nebiga intii la doona ha u dhaxayso maadaama ninkan imaamkaa tiro yar aad ku gaartay sanad caali ah waayo oo nisbi ah weliba qayb kale waxaa weyn oo culuwiga nisbigaa ka mida kitaab la sannifay inaad sanad caaliya ku gaarto bukhaarigoo kale inaad sanad caali ku gaarto sidaad ugu gaaraysaa waxay tahay haddii dariiqa bukhaari aad mari lahayd waa kugu dheeraan lahaa sanadka dariiqii bukhaari baad ka leexatay dhinacii sheekhiisiyaa ka soo dhacday tiradii marka waa yaraanaysaa marka haddaad sidaa yeesho waxaa la yidhahdaa muwaafaqa waana culuwi oo nisbi ah muwaafaqaa la yidhahda liannaka waafaqta albukhaariya fii shaykhihi bukhaari baad sheekhiisa ku waafaqtay maalan ibnu xajar oo kale yaa sanad ayuu soo wadaa xadiid bukhaari wariyey buu rabaa inuu wariyo haddii dariiqii bukhaari ou maro kow iyo toban nin ayuu sheekha bukhaari ka tegaa haddii dariiqa bukhaari uu ka leexdo oo nin kale oo bukhaari la simanoo kale uu marana oo sheekha uu ka soo dhaco bukhaari sheekhiisa ka soo dhaco maalan waxay noqonaysaa toban nin oo kale koo iyo toban iyo toban yaa badan koo iyo tobanaa badan dariiqan dambe marka waa sanad caaliya la yidhaha waana muwaafaqo waxaa kaloo jiro nooca kale waxaa weeyaan albedel sheekhi ma waafaqin laakiin shaykhu shaykhii baad waafaqday bedel baa la yidhaha kan saddexaad waxaa la yidhaha almusaawaatu nin imaamo musanifa ayaad la sinnaatay adiga nasaa'i oo kale nebiga wuxuu ka tegey toban ibnu xajarna tobanuu ka tegey binisbati libni xajar caali buu u yahay soo maa waxaa la nasaa'i ibnu xajar maa isku dhowna musaawaadaa la yidhaha way sinnaadeen musaafaxana nooca afaraad waayo waxa ay tahay ardaygii nasaa'i inaad la simanaato oo kale nasaa'i maalan wuxuu ku tegey nebiga toban adigiina kow iyo toban baa ku tagtay yaa la siman tahay markaas ardaygii nasaa-i baa la sinaanay musaafaxo maxaa loo yidhi kaannaka saafaxta nasaa'iya adoo nasaa'i salaamoo la kulmoo kalaa la mid tahay mar haddaa ardaygiisii la siman tahay musaafaxa la yidhaha kaasna mid kale waxaa la yidhaha oo culuwiga ka mida nisbiga culuwu taqadumi اlwafaah laba nin oo shuyuuqa halkan joogto mid baad ka warisay kaasaa hor dhintay laakiin kan aad adigu ka warisaa hor dhintay mid kaleo isaga la simanaa laakiin ayaa joogo nin kale asna ka wariyey labadiinna marka yaa yanii laba sheekh baad adigaa leedahay ka soo qaad sheekhna waa hor dhintay konton sano ka hor u dhintay sheekhna waxaa weeye weli waa noolyahay sheekhii hor dhintay sanadka aad uga warinaysaa caalisan walow tiradu ha isla ekaato hadday doonto kaasina marka waa qayb marka casharka dambaan insha allahu tacaala casharka aan ku geli doonnaa insha allah culuwiga nusuulka si faahfaahsan bilah towfiq sal sl l